ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan akhyaaree ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah toddobiyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga qodobada xiisaha badan ee caawa aan idinkugu hayna barnaamijka raadraaca toddobaadkana waxaa ka mid a camaliyad istishaadiye ah oo toddobaadkan lala beegsaday saraakiil saliibiyiin iyo murtadiin isugu jirtay oo ku sugnaa kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo faahfaahin ka bixiyay howlgalkaas wilaayada islaamiga hiiraan oo ka warbixisay xaaladda deegaanadii iyo degmooyinkii mujaahidiintu ay xoreeyeen toddobaadkan ee mar kale dib looga taagay raayada towxiidka waxaad maqli doontaan wareysi uu bixiyey sheekh guuleed abunabhaan furashadii moqokori sidee ayay u soo afjartay xamladii ashahaadala dirirnimo ee saddex sano ka hor ka soo ruqaansatay bariga hiiraan waxaad maqli doontaan warbixin arrintaasi diiradda saari doonta qodobada kale waxaa ka mid ah socdaal qaatay boqol iyo labaatan saacadood oo toddobaadkan aan ku soo marnay degmooyin iyo deegaano ka tirsan baay haddaba maxaad ka taqaanaan waxyaabaha iyo astaamaha ay la gaarka tahay wilaayadaas warbixin arrintaa ku aadan ayaad maqli doontaan waxaa sidoo kale qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka raadraaca toddobaadka ka mid ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toddobaadkan xaflad heer sare ah oo sogoontina u sameeyey dufcadii labaad arday ka qalinjibisay macadka almacrifa athaanawi shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la guddoonsiiyey ardayda macadka qaybta labaad kelimaad laga jeediyey xafladdaas ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan hadduu alla idmo qodobadaas iyo kuwo kaloon idiin qarinaya ayaad maqli doontaan aniga ayaa barnaamijka inla socodsiinaya qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa igala qaybgalay waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي walaalka istishhaadiga ah ayaa allah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey afhayeenka ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdicasiis abuu muscab ayaa shir jaraa'idoo warbaahinta uu u qabtay kaga warbixiyey howlgalkii istishaadiga ahaa ee haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta uu ka fuliyey kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday saraakiil caddaan gaala reer galbeed ah oo xerada u joogay tababarka saraakiisha ciidanka riddada sheekh abu muscab ayaa xaqiijiyey in saraakiisha reer galbeedka ee camaliyadaasi lala beegsaday ay ahaayeen lix sargaal kuwaasoo laba ka mid ah howlgalka ay ku halaagsameen halka afarta kalena dhaawacyo daran ay soo gaareen bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalsalaatu wassalaam calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha sariibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allaah fadligiis dhacday camaliyadda istiishaadiga ah waxay allaah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istiishaadiga ah ayaa allaah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad can nucaym ana rajulan sa'ala nebiya sala allahu calayhi wasalam ayu shuhadaa'i afdal qaala aladiina in yulqow fi saf laa yalfituuna wujuuhahum xataa yuqtaruu ulaa'ika yatalabaduuna fi lqurafi alculaa min aljannah wayadxaku ilayhim rabbuk waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fi ddunyaa falaa xisaaba calayh rawaahu axmed ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu darajaadka sare ee jannada geeyo maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i waasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa raggaas libaaxyada ah oo allaah diintiisa uu ku kor yeelay cadowgiisa ku sandulleeyey kuna ilaaliyey islaamka iyo muqadasaadkiisa gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaannaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا وهجاك ciidamada mujaahidiinta ayaa allaah fadligii toddobaadkan xoreeyey oo raayada towxiidka dib uga taagay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan kadib markii maalintii isniinta ahayd ay cagta mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta halkaasina ku dilay afartan iyo toddoba murtad sheekh guuleed abownabhaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaan ka wareesanay xaaladda deegaanada bariga wilaayadaas bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wabihi nastaciinu calaa umuuri ddiini waddunya wasali allah wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala wilaayada islaamiga hiiraan waxay ku jirtaa hadda jawi aad u wanaagsan jawi farxadeed jawi nasri iyo guul ilaahay siiyey si guud markii loo eego xilli ayagu mujaahidiinta ay siqayaan oo ay ku siqayaan cadowga hadba goob cusub iyo deegaan cusub ay la wareegayaan cadowga ilaahayna uu qalbi jaban yahay uu sii dhabar jeedinayo ummadda diin ahaan iyo adduunya ahaanba maanta ay u dhaqan tahay hadday tahay caafimaadka hadday tahay amniga intuba ay wanaagsan yihiin ayaan ku jirnaa waa wakti runtii farxadeed maanta markii loo fiirsho wilaayada islaamiga hiiraan bay ku jirtaa waa tahay sheekhana alwaali jazaaka allahu khayran wa baaraka allahu fiika waxaan la socnaa maalmo ka hor dagaal culus ayaa wuxuu ka dhacay degmada muqokuri oo allah fadligiisa halkaasi lagu jibay cadowgii ku sugnaa bal xogihii ugu dambeeyey dagaalkaasi iyo xaaladda muqokuri si gaar ah nooga waran walaalka maxamuud ilaahay nasrigiisa wuxuu keenay fatxiga weyniga badan oo ay gacanta ugu soo gashay mujaahidiinta degmadii muhimka ahayd ee muqokori dhowr cisho ayay raayatu tawxiid ka taagan tahay mar kale oo ay dib ugu soo noqotay degmada muqokori waxaana ku sugan oo haddeer ilaahay shareecadiisa ku matalaya walaalaha mujaahidiinta ah waa goob ay ka taliyaan dadka maanta shareecada matalaya waa goob ay ka farxadeen oo aysan ku noolayn ilaahay cadowgiisii waa goob dhinacyada kala duwan oo deegaankaasi yaalliin bakhtiyadii dadkii murtadiinta ahaa oo gaalada cumilada u ahaa moqokori marka waxay ku sugan tahay xaalad haadi ah oo deggan mujaahidiinta ayaa gaaf wareegaya ayagoo faraxsan ilaahayna ugu mahadcelinaya nasrigii iyo guushii uu siiyey cadowgoodii oo uu ilaahay garabkooda ka baxay oo dhabarrada jeediyey wilaayadii oo faraxsan iyo dadkii muslimiinta ahaa oo ay dhibaysay waxa ay wadaan nimankaas cadowga ah oo ayagana la farxaya walaalahood mujaahidiinta ah marka waa goob maanta lagu maamulo shareecada alle degmada moqokori runtii maxamuudow bakhtiyada meesha yaalla waxaa ka mid ah saraakiil labadii nin oo inta badan idaacadda hadda ay ku celcelinaysay waa cabdixiish iyo ninka la yidhahda mawlid banjar oo ilaahay cadowgiisa ka mid ahaa cabdixiishku aniga hadda ninaan horey u kulannay ma ahayn mawliid waa kulannay mar iyo laba wax ka badan ballankii uu galayna oo uu buriyey oo uu beeniyeyna ilaahay buu ugu tegi doonaa subxaanahu wa tacaala qof kasta oo khiyaamo galo ama wax khaa'imo ama dadka muslimiinta ah khaa'imo qofka muslimka ah ballanka uu la galay qofka walaalkiiah waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay la galay oo la ballamay caawana wuxuu yaallaa goobtaas cidlada ah mawliid isagoo waxa uu dhintay iyo waxa uu u socday iyo waxa uu ka shaqaynayay midna aan ogeyn saraakiishaas marka meesha taalla waxay ahaayeen niman ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisa ku soo duulay waxay ahaayeen niman shahaadala dirir ah waxay ahaayeen xaqiiqdii niman dullaystay dadka mujtamaca shacabka oo ku nool meesha oo muslimka ah oo dadka waxay la socdaan asaabiicdii u dambaysay inta aan moqokori iyo ceelqooxliya la tegin dad tiro badan ayaa laga xidhay deegaanadaas hadday tahay moqokori hadday tahay qooxli iyo gumarre iyo meesha layidhaha moore eri iyo tardo intuba waxaa laga ururshay dad aad u tiro badan oo shacab ah laguna eedeynayey in ay xiriir la leeyihiin mujaahidiinta ayaa ay ku dhacaysay axadka hawshaa fulinayey ama camiilka hawshaa ugu xilsaarnaa cadowga caalamiga wuxuu ahaa ninka layidhi cabdixesh ilaahayna wuxuu tusay dadka ayaga ahaa ayaga oo noolnool in ninkii cadowgooda ahaa oo sidaa u gelayey oo sharaf xumadaa biday xagganna aysan markaa ayaga iska caabin karin in ilaahay subxaanah wa tacaala asaga oo duqsiga iyo dufuufiyaha uu ku buubayo oo bannaanka yaallo oo ilaahay shareecadiisii dadkeedii ay sidaa u galeen in indhahooda ay saaraan marka runtii moqokori waa meel farxadeed waa meel cadow ilaahay uu ku jabay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala guulo damba oo israacraaca hadduu alla idmo waa tahay sheekhna alwaali sidaynu looga soconno dadka muslimiintana ay markhaati ka yihiin howlgallo ballaaran ay ciidamada mujaahidiintu ka wadeen deegaanada bariga hiiraan horey ceelqoxle iyo gumare mubaax ilaa iyo moqokoriyaa lasoo qabsaday hadda howlgalladaasi xaggii wax marayaan axmed howlgalka waa socdaa saan horey baa u xusay mujaahidiintu hadba goob cusub oo shareecada ilaahay lagu maamuli jiray ayaa gacanta soo gelaysa shalay baa u dambaysay waxaa gacanta mujaahidiinta soo galay deegaanka moore eri oo deegaan muhim ah waxaa gacanta soo galay meesha la yidhaahdo xawo gidiid waa laba makaan oo muhim ah labadaba ceelbiyood riig ah uu ku yaallo waxay ka mid yihiin meelaha hadda dib loo tegay oo mujaahidiintu u hanteen waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socda meelo kale oo muhim ah in ilaahay uu soo geliyo gacanta mujaahidiinta kaasi waxa uu ahaa sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan جد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا furashadii moqokori sidee ayay u soo afjartay xamladii ashahaadala dariirnimo ee saddex sana ka hor ka soo ruqaansatay bariga hiiraan warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi ku faahfaahinaya walaalkayn faysal mahad soomaali in misaan difaac ku jiri kartaa in koobana lagu jiri karaa oraa war baan idiin sheega dagaalkaan iska xawila run baan idiin sheegayaa difaac laguma jiri karee dagaalka aan iska xawilno waxaan rabaa sida saaxiibka cali jeyta u sheegay shabaab meeshaanuu taagan yaha runtaan idiin sheegahayaa geedahaanuu taagan yaha qorraxda ah ma samrina waa soo laabanaya Ma samrina waa soo laabanaya.
ma ahayn hadallo afgoobaadsi ah ama saadaal goob keliya laga yidhi oo waxay ahayd xaqiiqada iyo xaqa dhabta ah oo aysan dafiri karin kuwa ka xubsiibtay diinkooda kuna kufriyey rabbigooda maankana ku hayeen inay tahay ballanqaad dhaboobaya maalin uun si kasta oo ay u colaadiyaan u dafiraan hawadoodana uga doorbidaan beddelka ay doorteen baabaas lahaadaye inkastoo ay sannaduhu bilooyinku iyo maalmuhu isgurayeen oo uu cadowga u soo kulmiyey cududdiisa iyo ciidankiisa haddana ma ahayn kuwo ku filan in ay is-hortaagaan ayna baajiyaan ballanqaadka alleh oo waxay fagaarayaasha muqukori mar kale ballan la lahaayeen maalin adag oo ay xaqa iyo baadilka isku hardin doonaan dibna loogu soo celin doono hooska raayada rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxaa la yidhi ama laysxabaalaayay ama laysxamanayaa la yidhi maqokori waa la xama jiray maqokori waxaa la dhihi jiray shabaab inta kalete oo gobolka hiiraan oo dhan hadduu ka dhammaado maqokoriyo ku haraha la dhihi jiray aniga waa hadda ka hor maqokori waa imid waa ka tagnay mar labaad waa nimid waa laga tegey mar saddexaad waa la yimid waa laga tegey ma raagin oo waxaa yimid maalin kale uu alle makaniyey owliyadiisa guul weyn hoojiyeyna owliyada shayddaanka malxamadaasi oo ay taariikhdu dhigaaladeeda ugu qori doonto baaldahab ah kuna timid tala saarashada alle iyo jihaadka halyeyada ummaddan ee rabbigooda isku dhuldhigay si ka duwan kibirka iyo duqyaanka cadowgooda aragtidayda aniga sidee u qabsan karaa degmada muqdifuri shabaabka degmada muqdifuri waxa ku nool in ka badan afar boqol iyo siddeetan kun oo isugu jira rag iyo haween inta qoryaha wadatane waxay ka badan yihiin saddex boqol iyo labaatan kun oo quwaysan oo rag iyo dumar isugu jiro inay ubabac dhigi karaan ama ay dardari karaan sidaana ay muqdifuri ku qabsan karaan waa riyo waa wax dhiciin macquul galna maaha allaah ayaa addoommadiisa mujaahidiinta ah u dhabeeyey ballanqaadkiisa duulaankii lagu xoreeyey muqukori ayaana ka soo bilowday duleedyada iyo deegaannada hoos yimaada halkaas oo ay mujaahidiintu ku soo xureeyeen deegaanno fara badan laguna dhig bixiyey dagaaladii ka dhacay maleeshiyaad murtadiin ah ugu dambaynna maalinimadii shalay oo isniin ahayd ayay libaaxyada tawxiidku jiireen saldhigyadii cadowga ee muqukori halkaasoo lagu soo afjaray taliskoodii laguna laayay saraakiishii horkacaysay hoogga iyo halaagga maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray dagaalkii muqukori ayaa noqday mid ay qarsan waayeen madaxda ridada iyagoo quuska muujiyey mustaqbalkooda iyo dagaalka ashahada la dirirnimo oo ay kula jiraan dadka muslimiinta ah qirayana in hooggan uusan keliya ku ekaan doonin muqukori ee uu dhabbihiisa gaari doono goobo fogfog halka jarnaaladii horboodayay dagaalka saddexda sano kadib catow la soo hor fadhiisteen bulshada horteeda dagaalkaas dee dagaal hadda bilowday maahan waa dagaalkii in muddo saddex sanaba ay ku jireen nasiib darro maalin walba culeyskiisa uu leeyahay marka caqabado badanaa iska jiro oo adiga taageerada iyo deegaanada deriska iyo dadka soomaaliyeed dagaalka kuma wada jiraan khasaarena wuu jira haddii dagaal dhaco waa dhacaysaa marka iyagu mar walba gaadmada iyo qaraxda way sameeyaan soomaaliduna waxay tiraa bowdo rageed midba maalin qaawan laakiin maanta waa maalin ay khayaano sameeyeen oo gaadmo ay sameeyeen dadkas dad muhiimuna way ku baxeen oo shaksiyaad ah moqokori saa ka warqabtaba dee deegaanadii la midka oo dhan waa la haystay aadaya baalaa la haystay cilaal axmedaa la haystay meelaan uga baxno dagaalka ma haysano space ma haysano aan uga baxno waxaan ku qasbannahay dee waxa ka dhinaa kara maan garan karnaa dee dowladdu sidii hadda dagaalka filiskii hore oo ku socday ee birigii hore dagaalka lagu bilaabay oo mataban looga soo bilaabay oo lagu xoreeyey hirshabeelle oo dhan hadda uma socdo gaxis ayaa qabsanayso koonfurtana waxaa ka tali doona al-shabaab mana dhici doonto dowladnimo soomaaliyeed oo shaqaysa haddii anna nala qabsado
furashadii muqukori ma ahayn goob dagaal oo looga guulaystay cadowga ama magaalo keliya gacantooda ka baxday oo waxay ahayd xarun ashahaada la dirirnimo oo laga soo maleego shirqoolada kufriga lagula dagaalamo shareecada raxmaanka laguna suuliyo isku xukunkeeda si aysan mar dambe dadkeeda dib ugu harsan harka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxayna ahayd laba ballan oo midig ku doonayay inuu ku suuliyo xukunka alleh kan kalena wacad ku maray inuu sare yeelayo si kasta oo ay gaaladu u dhibsadaan halkaan ha la yimaado nimankan waa dhammaystiray joogaan inaan dhammaystirnana annagu diyaaraan u nah lagamana yaabo lagama yaabo lagama yaabo meeshii raggii cilmi hagar ugu weynaa ay ku dhinteen lagama yaabo inuu shabaab oo maradii madoobeed suro lagama yaabo annagoo nool
howlgalka maanta lagu xoreeyey degmada moqokori wuxuu qayb ka yahay howlgallo ay mujaahidiintu ka wadeen bariga hiiraan ee usbuucyadii iyo maalmihii lasoo dhaafay raayada tawxiidka dib looga taagay deegaano badan oo ka tirsan hiiraan laga soo bilaabo beera yabaal jicibow aboorey yasooman mubaax ceel hareeri ceel qooxle gumare iyo moqokare oo maanta calanka tawxiidka dib looga taagay iyo moqokare oo maanta calanka tawxiidka dib looga taagay waxaa dhaboobay ballanqaadkii alleh allaah ayaa mar weliba diinkiisa u soo saara halyeeye aan dulmiga ku jiifan dulligana aan aqbalin una hub qaada sidii ay u difaaci lahaayeen muqaddasaadka diinkan gumadihiisa adkeeya dhiigna u quba si ay u saramarto raayadiisa iyadoo sharfoonna ay ka dulbabato dhulka guudkiisa markaas oo midi sharfoon yahay midina dulaysan yahay waa iyaga kuwa ay maanta ummaddu ku heshay ku dhaqanka shareecada islaamka fadliga alle kadib cisiga iyo sharaftana ugu noolaanayso si kasta oo ay waddadu u dheer tahay caqabadaheeduna u badan yihiin iyaga oo naftan u horaya dhiigna u qubaya si ay u oofiyaan ballanka ay la galeen rabbigooda isna doorin una hakan kuwa garabkooda ka baxa ama khiyaanada uga timaada kan xigaalkooda ah waana iyaga tiirka ay maanta allah kadib cuskan tahay ummaddan muslimka ah ee dugaalka uga xamalaadka saliibiga iyo kuwa ridada hadafkooduna uu yahay in ay risaalada gaarsiiyaan goobtii uu alle ugu talagalay iyadoo saafi ah geedigana ay ku furaan halka uu sahankiisu ahaa waana hubaal in ciidanka alle uu guulaysanayo waalcaaqibatu lilmuttaqiin أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka toddobaadkan socdaal qaatay boqol iyo labaatan saacadood ayuu walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ku soo maray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay haddaba muxuu soo arkay walaalkeen bashiir warbixintan ayuu arrimahaasi kaga hadlayaa
dalxiisku ma aha oo keliya safar lagu tago dhulal ama meelo kala duwan balse waa waayo aragnimo nololeed waa cibro iyo khibrad uu qofka ka dhexlo deegaamada iyo khalaa'iqda kala duwan ay indhihiisu qabanayaan si taasoo qayb ka ah ka fikirka iyo ukuurgelidda abuurista allaah aan ugu helno ajar ah in annaga oo xambaarsan ruuxda camal jihaadi ah iyo isaga kala gudbidda gudaha nicamta iyo galadaha alle
متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له annagoo ka ambaqaadayna magaalada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaan u jihaysanay dhanka waqooyi si aan u booqano deegaano taariikhi ah kuwo halgan jihaadi ah ku suntan iyo dhul beeraha ku wanaagsan oo eebbe ku manaystay khayraad rabbaani ah intii safarka aan ku jirnay waxay indhahaygu ku dogsanayeen dooxooyin cagaaran oo biyuhu ka qulqulayaan buuraha dherarka sarale ayaa ka mid ah aayaadkii ugu horreeyey ay indhahaygu qabanayeen intii safarkeennu bilowgu ahaa waxayna ahaayeen astaan kale oo quruxda rabbaaniga ah ka tarjumaysa sidoo kale baay waxaa alla ku manaystay nimcooyin ay ka mid yihiin xoolaha beeraha iyo duurjoog fara badan oo ku xidhan deegaanada wilaayadani dadkuna waa kuwo u firfircoon dhanka xoolo dhaqashada tacabka beeraha iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka iyo barwaaqooyinka uu allaa siiyey wilaayada islaamigaha ee baay waa mid ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta soomaaliya waxay magaalada muqdisho kaga beegan tahay jihada koonfur galbeed waxayna soohdin la wadaagtaa wilaayaadka kale ah shabeellada hoose geedo hiiraan bakool iyo wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe waddooyinka istiraatiijigaha ee isku xidha gobollada dalka ayaa ka dhigtay marin muhiim ah iyo mowqic istiraatiijiyadeed mid ka mid ah nimcooyinka ee la gaar noqota ayaana ah inay nasiib u yeelatay isku xukunka shareecada islaamka goobihii uu gaaray fariiqii aan qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah deegaanka iidaale oo ah kan ugu horeeya ee safarkeena uu soo gaaray iidaale waxay sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeed uga beegan tahay degmada buulafulay waa deegaan caan ku ah tacab beereed iyo dhaqashada xoolaha dadkiisu waa hodan marka laga hadlayo ka faa'iidaysiga wax soo saarka iyagoo xoogga saara dalagyada kala duwan oo ay dadku beertaan dhanka kale waxaa lagu xasuustaa deegaankan halgankii jihaadka ee uu dhaxlay taariikh ahaanna loogu diiwaangeliyey safaxaadka dhalaalaya ee sooyaalka jihaadka geeska afrika amxarada haddigaasas laga laayay iyadoo gafuro xun haddii gabalba meeladay deegaankan ayaa martigeliyey dagaaladii cuslaa ee dhex maray ciidankii xabashida etoobiya iyo ciidamadii islaamka ee difaaca u ahaa diinta dalka iyo dadka muslimiinta waxaa weli deegaankan ka muuqanaya raadadka iyo astaamaha dagaalkaasi kuwaas oo kaaga soo horbaxaya waddooyinka iyo goobaha la rumaysan yahay inay fariisimo u ahaayeen siliibiyiinta si kastaba deegaankan waa meel malaaxim adag ay ka dhaceen kuwaas oo dhex maray xaqa iyo baadilka ayna dib u milicsano taariikhdii dagaaladii cuslaa ee ka dhacay deegaanka iidaale mujaahidiinta may dagaalka ku bilaawna meel weel ehlil ee raayo magaalada sad kilomitrin jarta mursadiinta meel dagaalha kugu bilaabo amaarad may ku bilaawtay markan meelin oo fiyalag oo argadka taal amaar meele dagaal ku bilaawtay amaarad meeli kulakay wartalad la maray banaanka suugu holaal ka shabi mujaahidiin may dhufeeska hiridayna markan baholan wiino oo magaalada qaybtan oo baraya kumaraas yaa mujaahidiinta hiriday marka dagaalkii markaas siilanis lafadheedii amaaradii biyoy walandiidi mujaahidiinta biyoy qobsadeen caani ilaahay inka weeli dhaawacyo iyo shuhadadiyo meeladha kadow galeen dagaalka saasan socodaya shuhadada la qaaday dhaawac wal qaaday waxyaabihii cajaa'ibta ahaad arkteen maxaa ka mid ahaa wala inka yaa badan aan inta ka argi meel oo fiyaalagan hati magaalada kumade iyo raashin farac badano oo kor an dheeryahayaal amaarada leta waa meeshaan markadan haa madilaha galaay raashinka mayli roogeylanka oo madayay tambilanka argaan hebir eh etoobiyaan kobanan qabn oo buug oo hanun farhunka qoran galanta ka haayo oo raashinka qoran jamowe maanaha ka dhow meelmay ku qaadnay siyada shiika ituman in lama beeka em yala ku qaadi etoobiyaanka lahaa oo madaad la tirtiraay odow mujaahidiinta lakala dagaalama lafadaay ku rooreen may kale inkiyaa badanahay sagaare bahli sagaarada leerahay duurka dhagadaas oo meel marta waayt oo harooras la mujaahid ama adag san geliyay gabaad ka dhakati maana san dhakati ha kuleelka socday dartiye ha may kale inkiyaa badanahay tay qof etoobiyaan oo beeka emsho qaban masaajidka atilka tukadoah inta galan dhatis beeka emsho qaban meelilka dhamahay litaba meelilka dili may kale inkiyaa badna ee aan aragay qonton iyo siyeed gof oo amaarada madi bioland diidi hamiinkii socda garguuridaas biiraadiyaas lagobodaay la gooryaay waa konton iyo qonton iyo siyeed gofa may lahadhakay banaanka oo talaale ka tahay etoobiyaan ahaa haa laga gooro qonton iyo siyeed gofe wada goorhisan oo madayo horaadkan ila saaran markii idaala mujaahidiinta amara hakuka bahadla erime hal maalin hormaka jam adowka ilaahay isoo jabsinya biyoogin haad waraabo aysin ilaa mujaahidiinta amara lasee ku bahadle firfira la kubahi daynuuna la kubahi markaas kabacda marka iyoona ku bahadle sala ku kubahi markii la bahi marka tii oo raamiday la maray higaas dadku kadaba koen taangilku ku gubay iyo hayd marka taaragoydaal waad aan ku haay antaasi hole aan sii hatoon insha allah diyaarda
marka aan ka soo gudubnay iidaale waxaan tagnay deegaanka dharqo oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir ka fog iidaale halkaas oo konton kilomitiro jira deegaankaasi magaalada baydhabo deegaankani waxa uu ka mid yahay goobaha halganka iska dafcinta cadowga lagu xasuusto bulshadiisuna ay garab istaageen jihaadka wuxuuna gaar ahaan deegaankan sannadkii labadi kun shan iyo tobankii martigeliyey weerar nafurnimo oo camilyad isishaadi ahaa kaasoo lagu beegsaday ciidamada etoobiya
gafuraxun amxaraya maxaa geri kalaysta weligeenba wagacan adkayn gulufka duulane gardarana ku farnagu gasha gulma ay heline gacma dogsad ugaasmaday cabdi garuun ayaa nala wadaagay xusuusta dhacdadaasi isagoo ku tilmaamay mid ay deegaanka taariikh aan u xusuusan doonaan iyada iyo wixii ay cadowga oga dhigneed iyo farxaddii ay dadka deegaanka iyo muslimiinta guud ahaan u soo hooyatay ilaahay aan mahadlay alxamdulilah ilaahay aan ka mahadayaana muddo toban sano kudib dhibkii iyo burburkii gaaladii oo ardayda camalidii oo ku dhiyaasi deegaanka dharge helaagii oo gaalada diinsoor arday ada duulaanka hayti hayti ilaahay suna arday may buu shahaadadiis ku aqbale lan ardayda oo ilaahay arday may naftiis ku gadadi yaa arday ku faartay inta ka gali ida baabaayi burburi dhibaatanka deeri lafahii armeeli arday berihii iyo baabuurka jabshii yaa surugne kolley arday ada may ilaahay maalintan geeka fursad niinsiyay un oo arday ada wariya oo islaamiya arday ada nooduubaw meeli ku faartiya baaba'ashay dhibaatadii ka deertii arday anuunka algububsadaanoo fiiriyo haynu berihii walay ku dhii aasaarti walay ku muuqdu intaasaa kolley ardayda muslimiintii oo arday ada oo dhiigaas waa insheeqaana kolley may buu ahaa adduunyadan walyalala rooga walayla roogoon annii arday ada kolley taariikh iyo arday ada muslimiinta oo ka algubobsadaan horta wadankas camal arday ada la fiirsado waan liis hasuusiyo yaa heshima mudun kolley intaasaa inay sheegaan waxaan ka soo talawnay dharqo annagoo markan u soo jeedsana dhanka waqooyi waa xagga iyo deegaanada bisiqcadde dalandoole ilaa aan ka gaarno nawaaxiga magaalada baydhabo oo ugu dambeyn aan uga sii gudubnay degmada labaatan jiro oo ah degmo si weyn loogu xasuusto xabsigii weynaa ee halkaas laga dhisay sannadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii kaas oo dowladii daaqyad ahayd ay ku tacdiibin jirtay bulshada ducaadda iyo culimmadii ugu caansaneed muslimiinta ee dhammaadka qarnigii lasoo dhaafay waa hagaag ee markan waa sii dhaqaaqnay waxaan u jihaysanay dhanka xerada labaatan jirow oo aan jecelnaha insha allahu tacaala inaan wax badan usoo gudbino qaybta sare ayaan soo fuulnay ee xerada maadaama xerada dabaqay ahayd dhisma xataa weli waa sidiisi
dhawaan faylfayldeesadiis way haa laamo oo dhabaho kor saaran oo wareega iyo harada lata markan dhabagaasaa tafuuniya ka dareeno ani wiriyaaga gaarigun baabay ahay baaba gaarig baaba oo waardiy oo harada laku waardiyaayo oo gees iyo yaalo hayo
baabura lagu waardiyin jiray baabuura laku waardiyi jiray haa
ee bal meelihii xaraasada laga qaban jiray ee xerada ee aan dabaqa saarannaha bal inooga waran
may baan roognay meel oo waardiga lakugabadaay haraasada lakugabadaay taagagna mindiligi mindilaagi oo shamiintadahay insha allahu taala yaa taagagna jaranjariya banaanka kalahay oo doorka ambahaas markaan meela taagan harada labaatan jaro roogna wiryaalkan ili roogan insha allahu taala arrinoo ilaahi subxaana wa taala lanka shukriyo ibratun lilol albaabi maa kaana hadiisa yuftara haraasada sadameelood oo mindilyaalka dhabaga sare ee yoonayto hal meel oo irita guda hoos ah haas afartaas meelood ahayn dhulka sidii diyaariyaalkanka hindisaaba kasday hindisaabay maadaama niman siyaasiyiin jiran dowlada ingilaaban koobsadaasi oo baawar jeka sarey nimankaasana ka cadaabay marku ulma hata ka jarte sheekh maxamed waalan hasan ka jare qeybaha hoose ee xabsiga ayaan markan u dhaadhici doonnaa waxaan ka soo gudubnay qeybihii xaraasada meelihii diyaarada ay kusoo degi jireen iyo xerada bannaankeeda oo weli ka muuqanaya raadadka dhismaha xeradan oo la dhisay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii labaatan jirow kadib waxa uu socdaalkeena markan uu ku sii jeedaa dhul aad u qurux badan oo noociisa oo kale uu ku yaryahay deegaanada soomaalida degto waana deegaanka ceelban oo ah deegaan dalxiiseed oo aad u qurux badan allahna uu ku manaystay kheyraad aad u weyn dhulka qaar ee deegaankan markaad ku dul socto indhahaadu ma qabanayaan qoraxda waana dhul buuraley ah oo ay biyuhu butaacaan waxaana ku yaala ilo durdur ah oo biyaha wada sannadkii oo idil jiilaal iyo barwaaqana aan go'in deegaankan ini si guud ahaaneh hatayo on aragan waxyaabayo ku argayaan nicmada ilaahay siimay dadku siimay waa cimiladiiyo oodaha wawiin oota wawiin iyo meelaha lamagaraanka ahoo weliba lamataantaanka ah lamataabtaanka ee jarta deegaanka meelaha bersho meelaha irma araga waa leeraa jara dhuulhooda isku ku socdaas iri adina mis argaasan waa hadda iyadoo laba saacan taagannahay haddana qoraxda aan la arkin haa ma ma argaas iri ma bargaaso haddii gaadiid ay tan dhaxdhi ku korto haddii baniaadan ahaan ay tan hataa teena mambaahanidi milifaaso ku diga korto biyona may wax adoo fidhiida sidii jinaadi mithaal jee la sheegay oo kale adoo fidhiido hatana galanta adii bashiir oo aragdaya hasku ku darsaas bikiri aad qabtaa ku darsaas galantaas ha ku darsadaas mena mambaahan mitir kuba makii socda makii socda meelaha hayan kuwa saqaytoy ma ku socda motor makii socda saas dartiya markuun wal ilaahay maana guraayan afar iyo labaatan saa roobi jiiraan nasaduu maasha allah horta maynka faa'idaysidee milan suldaanka iyo ada oo kale deegaanka marmakoyn maynka faa'idaysideen horta hooliha ku daajiyay ciyaalnimadii hadda lakrooga waqti dhow waagii hore hooli jarba ku hay deegaanka waan ha ku waraabiyay waayo aha ana sagaal iyo kowdii magaalaha gali wali sagaal iyo kowdii ariirnimadii reed haytay meena deegaankan hoola koo daajiyay xaqiiq ahaan may ka faraxsanaa markan barnaamijka horta marna qosolay naqadaas ha may haddii adi iyo suldaanka qaabkan socdaa san arag may saraay bashiir in badan filin dhikay ay reed iyo xaq duuba uu safin ka diyaaray saraay may nagana markan insha Allah taala waa macnaha ee dhul qaab qaabka buuraan socdaa san in fuulaseen dhibkiisin rafaadka dadahay naftatii ay filin ka suubi ilaan ogda lanka kaamir qaadaha usleedad ku suubi marka suubiyo taas nafteesa suldaan maxamed macalin xuseen oo igu wehelinayay safarkaas ayaa iiga sheekeeyey deegaankan barwaaqa sooranka ah oo leh beero waaweyn oo lagu beero dalaga noocyadiisa kala duwan akhiga kuley ilaahay ka barakeeya bashiirow kuley daraankayga wallaha kooba kurme e runtii arday mayse raaseha marka may buwan haddii oo dhantay manaha geeka miilaha kurmeerka una ku marni wal odhantay yaab leho ilaahay subxaana watacaala ogoodis leho ilaahay subxaana watacaala lay sheeno korya ka aragahayna sata adayba dareema hayto ama biishan garto adayba ka araga hayto dhul onatay taagayaha kurahayaan dhul onatay marka sheebe hoose iyo handigaan digahayaan marka insha allahu tacaala waa arday runtii dareen onatay biis ku socdo onatay marka arday itriyaha hayto anglahano ilaahay subxaana watacaala an hayna motorna insheenahanisa adayba ka araga hayto ilaa miilha ku bahaayan allaha ku tusi ilaa hadda miilan socdaan tan hadda marahayno runtii haqiiqatan marka mayba ka alaasay hadda dhowr saacadood oo kale dheer kor oo geedo hooste oo leeg soona irka balag argaan oo kale marka geedo adiib arkaa haddii kaamiraaga leer marka koran waa jaran unun gabal hoose waa ka jarna runtii arday may ka alaasa mujaahidiintii oo arday marka maybua kenya ka howlgalaasi balacyaalkii oo nintay iyo marka maybua arday ka dhaweysay jareen oo dabaalo jareen iyo kuley taawayaasha kuley wartan adiib arkahayd ilaahi subxaana watacaala yaqodi biyo arday marka maybua ha koraha ee ha galahayaan hadana ha dhuldhiga ee hadana kasii degahayaan runtii xaqiiqatan marka maybua waa arday dhul oo nintay marka meel isaarho marka dhulkan marka hadda soomaaliya may suurtagala in bulshada muslimiinta oo arday soomaaliyeed haddii unan sheegna inimnin ku rumaysna oo labaatan jar oo noocan antaale ama qiib kumid ah marka may intan barwaaqe intan nicme ka jaran haddii la may suurtagala inimnin ku rumaysna baa suurtagala waan xaqiiqa jarto oo dhulkan maxaa loo yaqaanaa dhulkan marka may baa guud ahaan marka jiira leere jiira leere mayn hooseeda si degmada labaatan jarow kilomitir ahaan arday marka afartan iyo siddeed afartan ilama meelahaasba kulley la sheega waa arday laakiin magaalka deegaanka jiira leere bugoyin u badanoo arday farac badanoo noocan ayaa jira bugti kale ontay marka may bobogo may jirta dhul onta sheebeha arday ha ku baasi biyoje dhul taagaho adiba kor adan fiiriyaas marka may bokura motorin walna jarnaa dhul taaga koraayan markaasaatan yo meelkaas yootan sii degaan degaayam ana waxyaabaha nicmada ilaahi subxaana waxyaabaha inkiyaa badanaya kumid hayta naftirkayba madana argi aan idin liyaabay suldaan maanta markaa aragtay biyahan durdurka ah horey horta meeshaan ma u timid mise hadab kugu horeysa miilo ontay ana kooy jarti ontay mana biyoje socdaayan laakiin hadda markiiba goobago ontay sadiida hataha marli runtii madi inkureytu erkor naftirkayba laakiin guud ahaan warbiyintiyo qabi meelo kale onta aan saseedi laakiin jarta wilaayada islaamigaha ee baay waa dhul hodan ku ah khayraadka rabbaaniga ah kana mid ah wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka waa wilaayo kaalin dahabi ah kaga jirta taariikhda jihaadka marka laga hadlayo bulshadeeda iyo dhallinyaradeeda si gaar ah xagga dhaqanka iyo bulsho ahaanna waa dad kulansaday iskutashiga iyo ku-dhegitaanka qur-aanka waxayna leeyihiin si la mid ah wilaayaadka kale maamul shareecada islaamku tahay midda hagaysa yar iyo weynna ku socodsiiya nidaamka kala dambaynta iyo in qadaayaadka loo celiyo xagga sharciga waa nidaamkaas asalkiisu yahay qur-aanka iyo sunnaha sirta ka dambaysa xasiloonnida fidsan dhammaan deegaanada ay maamusho wilaayada baay u hoggaansanka shareecadana waa midka lagu kala badbaadiyo dhiigga iyo sharafka muslimiinta socdaalkaygana wuxuu ahaa mid mar kale ina baraya waxyaabo badan oo qarsoonaa isuna keenay aragti aqoon iyo fawaa'id kale oo aan la soo koobi karin intaa kadib waxaan dhegaystayaal idin ballanqaadaynaa warbixino kale oo xiise badan tani waa sheeko gaara oo xiise leh oo haddii allah idmo aan idinkaga soo warami doonno mar kale balse dhegayste halkaas ayuu ku soo gebagaboobay socdaal qaatee muddo ka badan boqol saac oo socday muddo maalmo ah oo aan ku soo marnay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay kaas oo allah idinkii aan idinkaga soo diyaarinay taqaariir iyo xogo xiise badan oo aad naga sugtaan dhowaan bashiir muxiidiin abwayman warbaahinta islaamigaha ee al-andalus wilaayada islaamigaha ee baay
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا
intii xalay nala socotay waxaan barnaamijka faafureebka wararka ku soo qaadannay qaybta koowaad ee kelimaad laga jeeriyey xaflad sagoontin ah oo ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe taasoo maktabka tarbiyada iyo tacliinta mujaahidiinta al-shabaab uu u dhigay dufcada labaad ee ardayda macadka almacrifa athaanawi kuwaasoo soo qaatay marxaladda waxbarasho kuwaasoo soo qaatay marxalad waxbarasho oo socotay muddo afar sano ah haddaba culummadii kelimaadka ka jeediya munaasabadaasi waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiwaaxid isaaq muuddey raggan dhalabada ee maanta halkaa fadhiya xafladda loo soo xirahayo haddee dhowrkaasna waxay baranhayeen haddee waa diin ilaahay waa shareecada islaamka iyo haddee tajaaribtaas bilo-aadamkuna haddee aqoontaas waxay leedahay meel lagu shubto waal bay leedahay lagu shubto waxaan ka bilaabaynaa waalkii waxaa laga yaabaa dad badan oo wax baranahay sanawaad sanawaad hal xabba inayn isla haynin sababtu waa waalkii wax lagu shuban lahaa yayba diyaarsaninba maxaa yeele aqoonta ama cilmiga waalkeeda waa qalbiga wicaa'u lcilmi alqalbu meesha aqoontu ay degto ee cilmiga waa qalbiga qalbigana waa ahamiyadda haddee bini'aadamka xibinta ra'iisiga ugu muhiimsan waa xibinta bini'aadamka hoggaamisa inta kale waa junuudi atbaac ilaahayna halkuu naga daalacdan waa halkaa qalbiga shaydaan naftiisa oo cadow inoo ah meeshuu beegsada waa qalbiga halkuu waswaasiyo alladii yuwaswisu fii suduuri innaas marka waa inaan cilmiga aqoontii qalbiga u diyaarsanno mar haddii qalbigii wicaa uu noqday waxaa loo baahan yahay inaan nadiifinno cilmigu ama aqoonta meel wasaq ah ma degaha waa inaan waalka xalannoo nadiifin maxaa laga nadiifin shubhaadka iyo shahawaadka iyo waxaa waa inaan ka nadiif midda kale qof walba hadda wuxuu rabaa dharkiisa inuu nadiif noqdo oo wasaq iyo waxyaalaha aan lagu arag haddii kale wuxuu ku leeyahay dadkaa ku soo fiirinhayo way kugu ceebaynayaan laakiin taa waxaa ka muhiimsan ilaahay oo qalbigaaga dhaalacanahay wasaq hadduu ku arka ka waran taasa aad u daran marka horta qalbigeenna aan ku dadaalno waa sidee cilmigii aan waal u helno waxyaalaha cilmigu u baahan yahay midda labaadoo cilmigu u baahan yahay haddee waa ikhlaas ikhlaas hadduusan jirin haddee cilmi meel kuwa fadhiisanaha midda saddexaadna oo cilmigu u baahan waa aadaabti ayaduna haddee aadaab haddayna jirin cilmi ma jira aqoonna ma jirin salafkana way ka hormarin jireen cilmigii aadaabta aadaabtay hormarin jireen annagana inaan ku dayanno cilmigana ogaada xilligii salafka iyo maanta yuu badnaa cilmigii ma maantuu baday mise xilligii salaf xilligaas salafkuu badnaa maanta warkuunbaa iska badan kalaamkaa badan laakiin cilmi xilligaas salafku u badnaa waa laga yaaba dadka qaar inay yidhaahdaan aragti kale maantuu baday ma badna cilmi xilliga salafku badnaa laakiin maanta kalaamkaa badan marka aadaabtu inaan ku dadaalno oo salafkana ihtimaam ay sii jireen ayaa loo baahanya wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa isagana markiisa lagu soo dhoweeyey mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد قال الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله يا ما تسكل ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيضا بركيه وما أوتيت من العلم إلا قليلا وحاء قادتين وإن ير marka la fiiriyo waxaa idinka maqan dardaarankaygu wuxuu yahay inaad cilmiga siyaasataan waxaanad hesheen fure ee macnaha ku dadaala waa iga waano waxaan kaloo idin leeyahay walaalayaal waxa laydin baray oo aad meeshan ku soo bandhigteen waa wax aad iyo aad shawq aan u qabno maxaa yeelay baahida noo haysa ayaan ognahay arrintaa iyada ah inaad siyaadisaan oo ummaddan maanta la gumaadayo meel uga soo baxdaan maanta tiknolojiyada casriga nimanka lagu laynayo waa midaan idinka idinka sugayno weeyaan nin kasta inuu yidhaahdo fiisiyaa iyo kiimiyaa iyo ixiyaa iyo caween xisaabtii waxaas oo dhan waa cardi weeyaan biology iyo chemistry waa cardi laakiin waxaan si fiican idiin salaamaynaa markaad diyaaradda korkaan maraysaa inta macnaha qoryaha aad afka u dheeraysaan oo milimitirka aad ku siyaadisaan aad soo ridaan markaasaad ka run sheegaysaan macadka iyo aad ka soo baxdeen wajazaakum allahu khayran abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay xafladda ayaa ka hadlay munaasabadda qalinjibinta macadka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu خياري وسلامتي قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وعلم آدم الأسماء كلها أبيه النبي آدم عليه السلام أنت كلا وحو ديرات كجهلا ونكي والله إنه لا علمك ديرات بكهلا حتى الملائكة يكقدم بيصي علمك وكي إمام الشافعي والله تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل علمه من جاهل هداد كتر هذا أقويها باتها وفرحة يا شاركة كوينانية taalidkeedana dhirif iyo cadhow ka muujinaya haddaad ku tiraa jaahil baad tahay waxba idinkala dareeri maayaan qiimuhu leeya baad halkaa ka garanaysaa cilmigu waa awood in kaana diiniyan aw maadiyan ama maadi ha noqdo ama diini ha noqdo cilmigu waa awood haddii lagu dhex fadhiisto ilahay markuu inooga warramaya muxuu yidhi wayabquunaha ciwaja gaala qurulaydu diintay ku dhex fadhiisanaysaa way qallowcinayaan iyo dadxunku maanta mabda'a irjaagee dadka lagu aafeeye bustaan lagu saaray diintaa laynoo dhex fadhiya cilmiga haddii lagu dhex fadhiisto oo nin aana doonayni uu deebaanka u qabto waa seefo waa lagugu dilaya halkan waxa maanta nooga muuqday cilmi aynu innagu deebaanka u hayno midho aynu innagu deebaanka u hayno aynu ku faraxsannahay ayaa inoo soo baxay waxaan waxaan arki jiray hargeysa iyo dee waagaan joogay shan wadaad iyo shan murtadoo isgara fadhiya inaan xaafidulqur'aan oo la leeyahay u kac wasiirkeenna markaasaad maca kursigu kula dhacayaa naxdinta nin xaafidulqur'aan la leeyahay wasiir murtada u kac ama xildhibaan murtada markaasaan mamnuucay markii dambe inaan tago meesha mee diinta lagu yeesaya dee lagu jeesteesaya inaan tago waan mamnuucay markii dambe inaan baa idhi jaamacadii ugu kaale habeen fariintaynu gudbinaynaa waa maxay baan ku idhi maxaad uga dan leedahay jaamacadda inaad xafladeeda qabato fariintaad gudbinaysaa waa maxay waxba kuma sheegi kara buu ina kala kaxee baan ku hadda waa sidaasaan u wada hadlaynaa fariinuu ninkaasi gudbinaya jaamacadda dhigaya ma garanayo laba nin oo reer hargeysa ah ayaa midna manhajkaa gaaladu soodhka soodhka ay dabada hayaan ayuu ka soo baxay midna xaggeennuu ka safnaa ninka xaggeenna ka safan buu qurhsaday wuxuu idhi waxaan amarka kala qaadanaa er mashaalaha er marshal nin murshiir oo maarshaal baan wada hadli karnaa buu darajadaa gaadhay waxaan amarka kala qaadanaa er mashaalaha ingiriisku hadalkaandhaa way aqbalayaan isla qaatay inay reer hindiya inana siiyaan aqaliyo guryo hoolalbaa i agaasiman adiguna ignoran baa tahay aan iskuul dhigan indication xaalkeedu waa adigii muusow bal ise egagnaya waxaad ila imanaysa buud muuse waa ninkii xaggeenna ka safnaa wuxuu yidhi afgaabow shanta tiir ee islaamka iyo lixda iimaanka iyo rukunka xisaanka sheeg labiyo tobankaa tiiree diintu ku taagan tahay buu weydiiyey waana nin reer miyiya koob iyo tobanka hore markuu gartay ayuu yidhi ixsaanku ma jira adaa ku daray buu yidhi daqiiqada ka hor waa ninkii aqoon-yahanka sheegtay halkaasuu ka qaaday muuse howdle gabaygiina wuu ka wingareeyey wuxuu yidhi wuxuu soo wadaa marka iilka lagu geeyo ee lagugu aasaayo malaa'igtee bana markay ku itixaamayso man rabbi waman nebiyu wamaa diinu ingiriisi kaagama tagto iyo eer mashaalaha eh ay dhalaya iyo naagacad baad ku ag wareegtaa ilfo shaqa adiga hay wadwada buu yidhi ay dhalaya iyo naagacad baad ku ag wareegtaae afgaabow arkaantaada bara aakhiraad darene buui maxaan uga socdaa cilmiga innagu markaynu majaraha u hayno gaashaanka halka la qabsado deebaan baa la yidhaa af soomaaliga ama mayal baa la yidhaa markaynu innagu diinteenna ku dhegno innagaa cilmiga deebaanka iyo mayalka u qabanayna sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa kelimad ka jeediyay xafladda uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku sagoontinaya dufcada labaad ee ardayda macadka almacrifa athaanawi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام على ريال آه الله يا مهد اسكال سبحانه وتعالى الله إنه كل مي مكان كان خير كبدن وحاروا إن شاء الله تعالى بعد الحمد لله إن أنم هذا عليو قيادة عملك جزاهم الله خيرا بعد ذلك وحنم هذا علينا ولا لها مكتب التربية والتعليم oo iyagu juhuuddaan maanta midhaheeda aan guranayno ina soo gaarsiiyo sabab u ahaa ardadan bayskooda hore macaahiddii qabaa'ilkay ka soo qalinjibiyeen waxay haddana soo mareen macadkan shanta sana ah oo macadulmacrifa oo sharci iyo tajriibiga isugu jira yay maanta ka qalinjibiyeen midhaha quruxda badan ee maanta aan arkayna meesha ay ku soo xardinayeen walaalihii marka macallimiinta iyo maamulka iyo maktabka waxaan leenahay ilaahay miisaankiina xasanaadka idinkugu daro allahna idinka aqbalo camalka iyo ragga camalkuna abaal iyo idinkaga hayaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalaha martida waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalaha maktabka iclaamka jazahum allahu khayran oo iyagu u taagan arrin walba wilaayaadka ka dhex jirta hadday dagaal noqon lahayd iyo hadday horumar noqon lahaydba bulshada caalamka inay gaarsiiyaan u taagan waxaan leenahay allah idin barakeeyo waxaa mahad gaara mudan walaalaha maamulka iyo macallimiinta ardadan soo saaray iyagana waxaan leenahay allah idin barakeeyo ardadii dee ku soo dhabar adagtay oo ku sabirtay muddadaa dheer waxbarashadaas ee maanta mustawaha soo gaartana waxaan leenahay cilmigiina allaha barakeeyo cilmi naafic allah idinkaga dhigo intaa kadib jazaakum allahu khayran ardadan aad iyo inoo farxadgeliyeen quluubteenna aad iyo u gilgilatay farxad iyo mataqaana ayay bandhiga ay samaynayeen hadday cilmiga sharciga ahaa lahayd hay culuumtii kale tajriibka hadday ahaa lahayd rajayay ina geliyeen inaan nahay ummad hore u socoto sharci ahaan u dhismaysa cilmigan adduunya ahaan u dhismaysa kor u socota inaan nahay yay ardadu ina tusiyeen oo ina dareensiiyeen taana waxaan leenahay waa guul weyn oo u soo hoyatay wilaayaadka islaamiga iyadoo weliba maanta lagu jira dagaal iyo jihaad iyo halgan lagu jira in ummad intaa la-eg oo arday intaa la-eg aan soo saarno waxay tahay guul weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala inagu manaystay waxaa kasii wanaagsanaan lahayd hadduu ilaahay cadowga inaga dulqaadi lahaa oo aan fursad u ahli lahayn ummaddeen inaan waxbarno horumarkeeda keliya ka shaqayno ilaahay subxaana wa tacaala ha idin xiseeyo waxaad ku gaaraysaan sharaf adduunyo iyo mid aakhiro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat cilmiga darajaad yaa lagu helaa adduun korkii iyo aakhiraba ilahay ummadda darajaad uu ku gaarsiiyaa adduunkana xizi iyo sharaf iyo tamkiin uu ilaahay ku gaarsiiyaa iyo nolol wanaagsan qofka caalamka inuu ku noolaado aakhirana ilaahay wuxuu gaarsiiyaa darajaad jannada ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyaa cilmiguna waa waxa keliya qofku ilaahay adduun iyo aakhira uu ku badbaado ilaahayna uga baqo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxa ilaahay ka baqa waa dadka culammada ilaahay diinkiisa bartay khayr iyuu marka ilaahay subxaana wa tacaala idinla doonay cilmigaan markaad barateen dhallinyaraa tihiin wujuuhdiina aad iyay u yar tahay nin weynoo hadda la dhihi kara waa nin weyn idinkuma jiro dhallinyaro yaryaroo soo kaxaysaa tihiin cilmiga aad xambaarteen iyo dadiina markii laisku fiiriyo cilmigaad xambaarteena weyn taana marka waa nicmo weyn oo ilahay idinku galladaystay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay man yurdi illah bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay sida cilmigu idiin baray fahamkan allah idinkugu dara insha allahu tacaala allah idin fahansiiyo diinka inaad barataan oo aad ku dhaqantaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin fahansiiya idinka iyo kuwa aan cilmigaan baran ma sinidiin ilaahay agtiina kama sinidiin adduunkana kuma sinidiin waxaan rabaa insha allahu tacaala juhuudda faraha badan ee laidin geliyey sida culammadii iyo akhyaartii iga horreysay ay idiin dardaarmeen waxa la idin geliyey waa mirihii raggii mujaahidiintahaa ee furumaha ku jira ee dagaalamayay mirahoodii yaa laidin geliyey waxaa laidin siiyey abnaa'u shuhadaa carruurtii aqoon tahayd mirahoodii yaa wax laidinka siiyey oo laidinku soo koriyey waxaa laidinku soo koriyey kumanaanka gabdhood ee muslimaadka ah ee u garooboobay mataqaanaa dagaalkan iyo halgalkan jihaadka lagu jiro dartii raggoodu ilaahay dartii subxaana watacaala loo diray wixii ay lahaayeen dheeftoodii wax laydinka siiyey waxaa la rabaa midhahaas islaamkii iyo muslimiintii idin soo tarbiyeen ee juhdiga idinku bixiyeen xaqa idinku leeyihin waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad gudataan oo aad soo celisaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabnaa cilmiga aad barateen inaad ku dhaqantaan oo camal laga dhigo cilmiga haddaan lagu dhaqmin adduun iyo aakhiraba nafci yeelan maayo wax cilmigu wax ku taraayo waa qofku inuu ku dhaqmo wax uu mataqaanaayee bartay taana insha allahu tacaala waxaan rabnaa ummadda inteeda kale inaad ugu yeertaan dadka muslimiinta waxa laydin baray ee towxiidka ugu horeeya oo laa ilaha illa allah u horeysa waxaan rabnaa marka inaad dacwada kaalintiina ka qaadataan rusushan aad wakiil ooga noqotaan calayhi salaatu wasalaam waxaan rabnaa insha allahu tacaala jiil mustaqbalka ummadda islaamka u soo baxaa tihiin ummadda way idinku tashanaysaa waa laydin tarbiyeeyey waa laydinku dadaalay fakhriga laydinku aadiyo qof walba oo idinkala idinka idin kamid ah inuu kaalintiisa buuxiyo ee wakhtigu wuu gaaban yahay ee wiilasha inoo soo baxay iyo ardada ilaahay subxaana watacaala ha inoo barakeeya kuwa camalka anfaca wax ku soo iyaadiyo khayr ku soo siyaadiya allah inooga dhiga sida diinka ay u barteen tarbiyadooda iyo akhlaaqdoodan allah u wanaajiya wajazaakum allahu khayran khaatimadii ayaan joognaa xafladdu way inoo soo xiran tahay jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ugu dambeyntii waxaa xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda waxaa la abaalmariyey ardayda kaalmaha hore galay kuwa lagu xushay inay ahaayeen ardaydii ugu akhlaaqda wanaagsanaa macadka waalidiin si gaar ah loo abaalmariyey iyo shahaadooyin la siiyey dhammaan ardayda ka qalinjibisay macadka qismu alculuum asharciya ardayda kaalimaha gashay ayaan u yeerayaa waxaan ka bilaabayaa kaalinta saddexaad ardayga galay kaalinta saddexaad waxaa galay ardayga lagu magacaabo muscab cabdinuur cabdulaahi qismiga alculuum asharciya muscab wuxuu abaalmarin u helay kombyuutar hb ah lacag saddex boqoloo dolar ah iyo shahaadadii takharujka ee macadka ayuu ku guulaystay ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo cilmigiisa allah u barakeeyo ardayga kaalinta labaad ku guulaystay waxaa lagu magacaabaa maxamed aadam cali wuxuu galay kaalinta labaad ee qismiga alculuum asharciya maxamed aadam cali wuxuu abaalmarin u helay kombyuutar hb ah lacag afar boqol oo dolar ah iyo shahaadada takharujka ee macad almacrifa athaanawi shahaado darajadeedu ay tahay shahaada thaanawiya alcaama ayuu helay maasha allah ilaahay ha barakeeyo ardayga kaalinta koobaad galay ee qismiga culuumta sharciga ah waxaa lagu magacaabaa cazaam sabriye cali cazaam wuxuu abaalmarin u helay kombyuutar hb ah lacag shan boqol oo dolar ah iyo shahaadadii takharujka ee macad almacrifa athaanawi ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo intaa waa ardayda saddexda kaalin ee qismiga culuumta sharciga ah waxaan markaan insha allahu tacaala u yaraynaa saddexda arday ee kaalimaha hore ka galay qaybta alculuum atajriibiya ardayga kaalinta saddexaad ku guulaystay waxaa lagu magacaabaa cabdilfataax mawliid cadow cabdilfataax wuxuu galay kaalinta saddexaad ee qaybta culuumta tajriibiga ah wuxuu abaalmarin u helay sidii saaxiibkiisii kaalinta saddexaad galay kombyuutar hb ah saddex boqol oo doolar iyo shahaadada takharujka ee macadka cabdilfataax ilaahay ha barakay subxaana watacaala maasha allah ardayga kaalinta labaad galay ee qismiga culuumta tajriibiga ah waxaa la yidhahdaa muscab cabdilfataax bashiir muscab wuxuu ku guulaystay kombyuutar hajbiya lacag afar boqol oo doolar ah shahaadada qalinjibinta ee macad almacrifa athaanawi ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo ardayga kaalinta koobaad ka galay qaybta culuumta tajriibiga ah waxaa la yidhahdaa maxamed nuur sheekh aadan maxamed wuxuu galay kaalinta koobaad ee culuumta tajriibiga ah waa ragga laga filaayo inay teknolojiyada noo horumariyaan insha allahu tacaala ilahay ha barakeeyo wuxuu helay kombyuutar hb ah lacag shan boqol oo doolar ah iyo shahaadada qalinjibinta ee maxad almacrifa athaanawi intaa waxaa noogu eg ardayda saddexda kaalmooda hore galay labada qismi ee abaalmarintooda iyo ikraamkooda waxaan markaan insha allahu tacaala u yeeraynaa oo mid mid ugu yeeraynaa ardayda mumtaaziinta ah ee kaalamaha hore galay waa saddex iyo toban arday ardayda marka mid mid ayaa ugu yeerayaa mid kastoo ka midana wuxuu ku guulaystay kombyuutar hb ah shahaadada macadka iyo lacag boqol doolar ah ayuu ku guulaystay ardayga koobaad maxamed salaaxudiin cumaan ilahay ha barakay subxana wa tacaala waa ragga galay kaalimaha mumtaaska ah labada qismi marka laisku daro ardayga labaad cabdulaahi macalim aadam macalim xasan ardayga saddexaad mascuud daa'uud maxamed ardayga afaraad cabdulwahaab xasan xaaji ardayga xiga ee shanaad waa xaari cali maxamed ardayga xiga maxamed cabdirashiid isxaaq maxamed cabdirashiid isxaaq ardayga xiga cabdisabuur macalin cabdulaahi ardayga xiga waxaa lagu magacaabaa mustafa cabdinaasir cabdiraxmaan isagana wuxuu la mid yahay saaxiibadiisii ka horreeyey wuxuu helay kombyuutar hb ah boqol doolar iyo shahaadadii macadka ardayga xiga waa cabdilmaalig abubakar axmed weli waxaan ku jirnaa ardaydii mumtaaziinta ahaa ee e balas ama e wax loo yaqaan digriigooda uu ahaa cabdimaalig wuxuu helay sidoo kale kombyuutar hb ah boqol doolar iyo shahaadadii macadka ardayga xiga cabdiraxmaan axmed maxamed ardayga koob iyo tobanaad waa cabdulaahi cali macalin cali ardayga labiyo tobanaad waa cuhmaan maxamed cali ardayga saddex-iyo tobanaad waxaa lagu magacaabaa cumaan macalin caadey hadda xaadir maaha ma joogo duruuf ayuu ku maqan yahay shahaadadiisa insha allahu tacaala idaarada ayuu ka qaadan doonaa hadduu ila yidhaahdo intaa marka waxaa noogu dhan ardayda kaalinta mumtaaska ah ee ku soo baxay oo si gaara iyagana loo abaalmariyey arday kaloo waxaa jirta iyagana abaalmarin meeshan ka qaadan doona oo ah ardaydii akhlaaqda ku helay dhaqan wanaagga akhlaaqda la dhaqanka walaalahoodii ay wax la baranayeen la tacaamulka idaaradoodii iyo macallimiintoodii raggii ku horumaray dhanka iyagana insha allahu tacaala waxaa laga abaalmarin doonaa toddoba qof ayaa laga abaalmarin doonaa ardayga koobaad cabdullaahi cabdulwaaxid xuseen wuxuu helay كمبيوتر هجبية بقول دولار إيا شهادة تخرج كإماعة كأيو أبا المرن وهلي إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذا أو زياديو أرضي ذا ما يشفر إذا دمان وارد أخلاق ذا آد أسريسو لكن مركل إذا هي الله أبا المرن آيا وقرن كرتان وحين نقول إذا هل حلو هل سيك الرئيو محيكو كلا الرئيان الإرهالي وهي هاي أرضي قلبات ياسر إسحاق آدم أرضي سدحاد آدم علي حاجي أرضي أفراد نور عثمان برك أرضي شناد waxaa lagu magacaabaa ibraahim cali maxamed ardayga lixaad ee khuluqa wanaagsan ku guulaystay waa miqdaam shucayb caamir ardayga toddobaad ee ardayda ugu dambeeya waxaa la yidhaahdaa ibraahim cabdulqaadir wuxuu ku guulaystay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan ayuu abaalmarin ku helay wuxuuna helay kombiyuutar boqol doolar iyo shahaadadii macadka intaa waa ardaydii ku helay khuluqooda iyo dhaqan wanaagooda iyo la tacaamulkooda usradii machadka ay la tacaamulaayeen intaa waxaan u gudbi doonnaa arday kaloo iyagan abaalmarin helay tabow maxay ku heleen waa umaradii ardayda hoggaanka u ahaa waay raggaa waxay gaarayaan shan nin ardayga koowaad aadam sugulle maxamed wuxuu helay kombiyuutar boqol doolar iyo shahaadadii macadka ayuu helay ardayga labaad waxaa lagu magacaabaa khataab xasan afir ardayga saddexaad waxaa la yidhaahdaa amiir ducaale cabdulwahaab dhaqane amiirka afaraad cabdilkhaaliq maxamed cabdi amiirka shanaad waa cabdisamed boorow wuxuu ku guulaystay kombiyuutar hejbiya lacag boqol doolar ah iyo shahaadadii qalijibinta ee machad almacrifa athaanawi lilculuum alsharciya waltajribiya intaa iyagana waxaan ugu gudbaynaa ardaydaa ku helay hoggaankoodii fiicnaa ee machadka ay la soo shaqeeyeen markan waxaan rabaa inaan u yeero النقيب والوالد شيخ إبراهيم نقيبك نقبضة ولاية الإسلامية أه الشباب هذا هوس أهنا نقيبك باشا عروري أهنا والدك بذا والدك أرضينا ولينا أيين معهدك نقيبك وحواي وعن كحنا الشهادة مقاضنا أيو شهادة زهور مقاتي laakiin abaalmarinkan uu leeyahay lacag boqol iyo konton doolar ku guulaystay waxaan markan rabaa inaan u yeerno dhammaanteen naqiib hore waalid maxamed cali naqiib madey waa waalid ka mid ah waalidiinta macadka sida dhow ula shaqaynaayey wuxuu mudan yahay in lagu daydo oo waalidka dhammaantood ay ku daydaan isaga iyo naqiib ibraahimba wuxuu ku guulaystay isagana lacag boqol iyo konton doolar ah waxaan ka xunnahay shahaado muusa qaadan laakiin shahaadadiisa insha allah waa la siin doonaa isagana intaa marka laga tago ardayda sida aan arkaynay waxay soo bandhigeen buxuud iyo daraasaad ay sameeyeen ay soo bandhigeen buxuud lafteeda qiimeen ayaa lagu sameeyey kaalimay kala galeen kaalinka saddexaad waxaa galay waa ardaydii soo sameeyey baxdiga ku aadanaa juqraafiyada soomaal waxaa la yidhi baxdiga juqraafiga laba baxdi u ahaa qismu shariica iyo qismu tajribiya laba baxdi sameeyey soo samaa qaybta shariicada ayaa kaalinta galay waxay ku guulaysteen inay heleen kaalinta saddexaad kaalinta labaad waxaa galay baxdiga la yidhaahdo الشريعة والديمقراطية سيقول وحوق لك كالنت اللباد أيو كوغوليستي بحثي كالنت كوات كوغوليستي وحالي هذا الكنز الثمين في سر الأذكار النبوية بحثي بحث قيمة وحوق لك كالنت كوات قلع إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هبرك أيو علمي وضع إلهي أزياديو intaa baxdi intaa ka mid kasii dheeriyan ha sameeyaan insha allahu tacaala waxaa la rabaa in halkan looga yeero oo la abaalmariyo oo aan dhammaanteen halkan uga mahad celino sheekh cabdiraxmaan oo ah ninkii macadka ilmaha intaa la-eg hayay ee waalidka u ahaa ee khidmadooda noloshooda ka warqabkooda isagana insha allahu tacaala abaalmarin ayuu mudan yahay sheekhii halkaa lagu abaalmariyeyna waxaa la yidhi lacag qadarkeeda uu ahaa laba boqol oo doolar uu abaalmarin u helay isagana intaa marka laga tago ardaydii soo hartay iyagana waxay leeyihiin shahaadadii takharujka ama qalinjibinta ee macadka ay qaadan doonaan arday arday ugu yeeri doonaa insha allahu tacaala watahay dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doonno toddobaadka soo socda hadduu aan la idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في الموت